hal waa mahadsan tahay horta waa heshiis wuxuu ma ahane waxa weeye waa declaration ama maxay ahayd baaq weeyaan ama caddayn waxa weye dalalka ay dhibaatada ku hayso amni darada ka jirta badaha ay ugu horeyso kalluumaysiga sharci darada ah ayaa halkan ku kulmayey markii hore todobo toddoba dal bay ka bilaabatay heshiiska twenty eighteenkii mar boqolaa ku biiraysay hadda wuxuu marayaa ilaa iyo konton iyo afar dowladood waana lagu soo biiraya wax kale maahan dee qolo walba waxay doonaysaa inay ilaashato badaheeda resourciga ku jiro oo aana si sharci daraa looga qaadan waadna og tahay de annaga ayaa ugu dhibka dadka ugu badan kuga ayaan ka mid nahay probleemka noocaasoo taagan marka intaa ayuunba ahayd declarationka noocaas ayuu ahaa marka maxay ka dhigan tahay soomaaliya inay saxeixday maxay ku kordhinaysaa oo waxtiro u yeelanaysaa badaha soomaaliya
hadda hadda wax toos oo markiiba ay ku helaysa soomaaliya ma jiraan laakiin in laga wada tashado in laga hortago arrinta ah hadhow haddii dadka la dacweynayo iyo haddii maaragtay sidii loo ilaalin lahaa badaha loo waardiyeysan lahaa haddii satellite iyo waxbaa la haystaa qalab la isticmaalayo oo laogaa si loo ogaan lahaa waxa ku jira badaha wax futureka ayaa laga fekerayaa in laga sameeyo wax horumara ku saabsan arrintaa marka dee inaanu qayb ka noqono annagoo aanun ka harin maadaama dadka ay taabanayso hawsha aan ku jirno unba arrinta ay tahay dhowaan waxaad ansixiseen sharcigii kalluumaysiga bal muhiimadda sharciga iyo qodobada ugu waaweynee ku jira wax nooga sheeg
har waa mahadsan tahay horta dee dhowaan maahane sharcigu waxaa lagu sameeyey duweegis sharcigu waxa uu ahaa ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sideetankii ayuu u jiray waxaa la odhan jiray sharciga number labaatan iyo saddex saan horeba ugu sheegay meelo badan sharcigaas afar iyo laba kun iyo afar iyo tobankii ayaa duweegis lagu sameeyey hadda tii waxa weye labaad ayay ahayd oo lagu sameeyey marka markaan wuxuu kaga duwanaa mararkii hore wuxuu ahaa sharci ballaaran oo ka muuqata in la federaaleeyey maaragtay arrintii maxay ahayd kalluumaysiga at same timena maaragtay loo loo loo hagaajiyey sidii soomaaliya ay dowlad weyn oo baddaa weyn oo leedahay ka faa'iideysan karta uu sharcigeeda uu noqdo hadday noqon lahayd maalgelintii hadday noqon lahayd maaragtay sidaynu wax iyag waxa fidan lahayn hadday noqon lahayd cid kale oo annaga naga baxsan saan ola macaamil lahayn waxaasoo dhan buu sharcigu ka hadlayaa muddo dheer baa laga soo shaqeeyo oo runtii wakti badan baa lasoo geliya aqoon badan bishan horraanteedii waxaad soo saarteen war-saxaafadeed ku saabsan kalluumaysi sharci darra ah inuu ka jiro xeebaha soomaaliya biyaha soomaaliya bal arrintaas u faahfaahay dadka soomaaliyeed cidda sharci darada ku kalluumaysanaysa iyo muddada uu soo socday waa su-aal wanaagsan runtii qof walban isweydiiye horta waxaa mudnaanta koowaad leh dadku inay ogaadaan dowladda soomaaliya iyadaa mas-uulka ah ee xuduudaha soomaaliya kuwa badda iyo ceerka iyo iyo iyo dhulka intaba waxayna og tahay dadka waxaysan ogeyn oo maadaama waxay dowlad tahay waxaan mar walba u joognaa inaan runtii ogaano waxa baddayada ku dhex jiro si aan kheyraadka dalka u ilaalino waad ogtihiin dalkeenu keliya gudaha ama beriga kama diyaacnayn ee baddana dayac badan baa ka jiray saad ogtihiin dowlado badan iyo dad waxayna la garanayn ayaa san muddo dheer ilaa iyo koob iyo sagaashankii way ka dambeeyey oo badayaana ku jiray marka way kala duwanaayeen waxay ahayd in aan nooti siino dadka aan raahno waa la xisaabtamaynaa haddaysan badahayo ka bixin ama aysan maaragtay isticmaalka ay ku hayaan aanan anagu wax aan bixinay oo ogolaashaka ayaga uusan noqonin marka la ogolaanaya waxa laska ogaada ma jiraan de shuruud lagu ogolaa jirto waxaa jira nuucyo qaar oo aan la ogolayn laga kalluumaysto waxaa jira maxay ahayd kuwa maaragtay aan aan ognahay xiliya ay joogaan oo la ogol yahay xilli aan la ogolayn shuruud badan bay leedaho qaab loo kalluumaystaa jiro sharciga dambe oo samayna ayaana qeexayo marka waxay ahayd waayahan dambe aad ba waxaa uu jiray in cabashooyin badan looga imaato bulshada xeebaha ku nool soomaaliyeed maraakiib qalaad oo tiro badanna ay iyo dooma ay soo sheegayaan marka waxay ahayd inaan de anagu aan aamusin oon idhaahno raalli kamani waxa waaya in maaragtay laga baxaa sababahan xitaa hadda kuu sheegan u jeego kobinaga u jeego waxay ahayd inaan nala boobin oo sharci darrada kalluumaysiga ala joojiyo ayaan ka shaqeynay waa intaa waa gartay marka waa kuwey wadamadan maraakiibtooda ay ku jiraan xeebaha soomaaliya harun waxaan wadnaa daraasad rasmi ah waxaanu kireysanay satellite si aan u ogaano exactly kuwa ku jiro sida yihiin haddana waxa weye iyadoo qoraal rasmi ah ayaynu soo saari doonaa markii noo dhamaato baaritaanka aynu ku heln waa gartay laakiin caadiyan horey waxaad u sheegi jirteen maraakiib sharci daraa oo ka socota asia ha ugu horeyso iiraan wadamo kalena way ku jireen hadda ka hor shiinaha aad baa loo dhaliilay maraakiibtiisi inay ku jiraan xeebaha soomaaliya thailand weli ma ku jiraan maraakiib wadamadaa ka socda xeebaha soomaaliya waxaan rabaa inaan ka hormarin khubarada ku shaqada leh arrinta warbixintooda oo ay wasaaradda siin doonaan dowlado badan oo dee asia keli maahan wadamo badan oo qaarado kale oo aan asia ahayn xitaa ay ku jiraan laakiin riboortka waxaan rabaa inaan u dayno waktigiisa iyo iyo iyo cidda mas-uuliyaddaas ay gacanta ku haysaan u darnay waa garta waxaan rabay inaan ku weydiiyo sow ma aynaan lahayn qalab lagula socdo maraakiibta ku jirta xeebaha soomaaliya waraysyadii horeen la yeelanay wasiirada wasaaradda iyo mas-uuliyiinta kaleba waxay mar walba sheegi jireen inuu jiro qalab lagula socdo maraakiibta soo gasha ee ku jirta xeebaha soomaaliya marka ma qalabkiibaa hallaabay mise adiga un baan rabin inaad sheegto harun waxaani waa wax professional oo runtii waxaad og tahay haddan kuu sheego maraakiibta tuugada ah ee badaha ku jiro waxay leeyihin qalab marka kasta qalab uu leeyaho waxaa jiro haga isaga oo meesha uu joogo lagu ogaado marka markay soo galaan biyaha ay rabaan inay ka hadaan way dansanayaan oo haddii ay damiyaanna inta badan aan la arag baa laga yaabaa marka waa arrin u baahan runtii farsamo dheeri ah waanu leenaha anagu hadda waxaynu haysanaa satellite baa noo kiraysan laakiin dee satelliteka waxaynu ku arki karnaa ciddii inagu aanu siina laysana aan siinaan ku arki karnaa iyo kuwa kale oo laftigooda hadda ay hawshooda socoto marka waxa waxaan kuu leeyahay aanu u kaadina intuu riboolkayga ka dhamaystirmayo adigu waxaad doonaysaa in raacno dowlad hebel iyo dowlad hebel iyo dowlad saa waxaa waa dhihi doonaa iyada imaan doonto laakiin waxa weeyaan iyadoo prefect oo sax oo qofka riboortka akhriya lagu kalsoonaan karo ayaynu soo wadnaa haddii lahayra waayo aynu ka hadalno marka kuwa aad sheegtay leysanka la siiyey hadda yaa leysan ka haysta dowladda soomaaliya ama dowlad goboleedyada oo ka kalluumaysta xeebaha soomaaliya
runtii dowladda soomaaliya waxa weeyaan waa waa mid qura markii la yidhaahdo maxay ahayd oo maraakiibta qaad marka loo eego oo waxaad og tahay waxaa jiray heshiisii hore loo galay dowlad goboleedii dooda dhex galeen masala baydhabo ka dhacay oo lagu lagu kala xadiday maxay ahayd oo kalluumaysiga iyo qaabka la samayn doono marka wixii maraakiib qalaad ah oo u baahan inay izadka soomaaliya ka qaataan kalluun sharci ah si sharci ah waxaa bixinaysa dowladda dhexe ilaa iyo hadda inagu xilliga aan joogo laysana aan bixinay ma jiraan laakiin waxaa jiro emyo iyo heshiisyo aanan weli leysano lagu bixin oo wasaaraddu ay bixisay waa garta horey waxaa loo siiye liisamo maraakiib shiina ah labada kun iyo sideed iyo tobankii soddon iyo kow markab baa la siiyey mar dhexana waxaan maqalay waa la kordhiyey tiradaasoo ilaa konton baa la gaarsiiyey heshiiskaas halkuu ku dambeeyey miyuu dhammaaday weli ma taagan yahay ma la cusboonaysiiyey bal wararkii ugu dambeeyana sii maya heshiiskaasi uu dhammaaday goordhow ayuu dhammaaday inkii december last year marka waxa weeye hadda ayay ama cusboonaysiintooda laga fikeri doonaa haddii ay codsadaan ama dee cid kala la siin doonaa marka heshiiskaasi waa run waa u jiray oo naga horreeyey laakiin dee waxa weeyaan isagii hadda wuu dhammaaday wuu xirmay waa garta may jirta arrintaas in mar markii hore waan ogeyn soddon iyo kowda markab konton in laga dhigay haddana konton markab oo heshiis la siiyey ma jirta arrintaas
saaad ogtihiin maraakiibta dowladdu ay siin jirtay heshiisyo la geli jirtay sidoodaba contractgooda waa hal sano oo laba waxaana la siiyaa only kalluunka loo yaqaano tuunaha oo kalluunkaas kalluumada guura ah soomaaliyana ku soo maro laba xilli soo maro kaa unbaa horta laga bixin jiray waxa la yihahda laysan dadku infaham markabka in la oranayo iska qaado waxaa doonta maaha kalluunkaa unbaa la siin jiray weeleysinkan wuxuu ku ekaan jiray waa labi toban bilood oo laba xilliy laba xilli ah marka waa laga yaabaa in dad mar soddon iyo xogaa la bixiyo haddana wax laga dabageeyey heshiisya noocaasi way jireen laakiin heshiiska la galo ma qarsoono waxaa sharci ah in lasoo dhigo websiteka ay leedahay wasaaradda oo lasoo bandhigo marka wax qarsooni ma jiraan heshiisyada saasay horen u ahaayeen haddana haddii cid laysana siiyo waxaa lasoo dhigi doonaa beyska ay leedahay wasaaradda laakiin shirkadda la siiyo liisanka ee layidhaha toona qabso haddii ay kalluun kala qabsato si lagu ogaado miyaa jirta a a waa heshiiska lala galo waxaa ku qoran waxaa loo yaqaana bikajka bikaj baa layihahdaa inay dowladda soomaaliya leedahay waa lagala xisaabtamaya kaas marka say kula iyagu wayso waxa weeye waxa system waxaa jira v m s yidhaahdo oo aan kuu sheegay markabka heshiis lala galo waxaa la siiyaa waxaa la geliyaa koodhka wasaaradda ay leedahay marka uu soo galo uu soo ribood gareynayaa waxa uu qaatay buu ribood gareynayaa waxa aan ahayn kalluunkan loo ogolya uu ribood gareynayaa dan saas ayaa loo xisaabtamaya marka uu baxayana waa uu ribood gareynaya uu ka baxay biyaha soomaaliya waa la arkaya inta waa loo jeedaa waa gartay laakiin reportingka waxa uu isagu soo tabiyo unbay ku xidhan tahay sooma laakiin dad kormeerayaala oo soomaali ah oo saaran markabka miyaa jiro o arkaya waxay qabteen way jirayaan heshiisyadii ku jiraan way jirayaan soomaali waxaa jira inspectorsa oo maraakiibta u tegaya markay shaqada dhamaystaan ilaa hadda laakiin ma dhicin taas sooma annagu hadeertaan baynu hawshaa wadnaaba wixii hore waxay ahayd iska pilot project wax weyn ma ahayn qorshaha hadda soo socda oo dhigan oo la samayn doono oo ciddii la siiya laysan lagula xisan doono saas wey waayo maraakiibtan shiinaha ee uu heshiisku ka dhacay inay yihiin kuwa ku soo laabtay badda maadaama heshiis hore haysteen hadda uu ka dhacay marka hawsha iska sii wataan intay dansadaan qalabkan lagula soconayo dhaqdhaqaaqooda soo suurtagal maha arrintaasi meesha miyaa laga saari karaa
anigu taa waan ku sheegay dee riboortkan ka sugeynaa ciddaan u dirnay u malayn maayo markab si legalah dalka ku yimid inuu si haddana illegala ku imaan karo mar dambe marka haddaynu riboorka inaan ka hor dhacama doonayo aanu ogaano waxa jiro markaasaynu dhihi doonaa saasay ahaayeen waa gartay laakiin meesha miyaad ka saaraysaa aslanba inaysan maraakiib shiina ah ku jirin biyaha soomaaliya oo aysan kaluumaysanan xilligan
arun waxa weeye cid walba waa suuragal waa kuu sheegay laakiin de ma doonayaan ad hebel baa hadda ku jira waa riboortka waa dad badan waa dowlado badan baa ku jiro oo u baahan in la ogaado cidda loo diray baa in looga dambeeyna ku fiican tahay hawshaa inay warbixin ka keento qayb dhan iyo agaashin dhan system dhan baa leena arrinta u xisaaran marka way ka soo bixi karaan riboortka cid walba ka soo bixi karayso cid ka ka maqnaani karto laga waayi karo waa waa suuragal ay jirto laakiin cid waa ka soo bixi karayso markaa ka hor dhacama doonaya waayahy waayahy tan qodobkan ku saabsan maamul goboleedyada liisanka bixinaya wax yar waa taabatay laakiin bal sharax sidaa arrintaas loo xalinayo sharcigan cusub ee sharcigan aad dib u egteen ee hadda mar kale la ansixiyey iyo arrintaas waxa uu ka leeyahy waxa weeye horta waxaan rabaa soomaaliya waa dowlad ulah dowlado badan maaha waxa weeye dowladda soomaaliya ee federaalka ah ayaa waxay laysan ka bixinaysaa waxaa loo yaqaana e izadka ama xayndaabka biyaha ganacsiga soomaaliya inta ka hooseyso oo loo yaqaan ilaa iyo afar labaatan iyo jikaal meeloo hooso oo xeebta xigtana waxaa isticmaalayo dowlad goboleedka iyo dadka soomaaliyeed ee kaluumaystada ah ee deegaanka aqooqanka marka wax dhiba kama taagno dee qofkii akriyo sharcigana wuu arki karaa iyo maxay ahayd reshooyinka horeyntaba